بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkan sida diiran anigii wafdigii ila socda noogu soo dhaweeyey aad iyo aad ayaan idin ugu mahad celinaynaa runtii waxay noo tahay sharaf iyo qiimeyn iyo qadarin waxaan aad uga cuur daaranaynaa soo daahidii aan soo daahnay oo kulaylka iyo ciridda aad ku dhibtooteen ee intaa haddaan taa uga tago dabcan safarkayga iyo hawsha aan halkan u nimid iyo hawsha aan gelayno waa hawl kulligeen aan la wada soconno waa hawlihii caadiga ahaa ee maamulka iyo dawladda inaan halkii ka sii wadno iyo howlaha doorashooyinka ee laba kun iyo lix iyo tobanka qaybta annaga nooga aadan haddaan nahay reer galmudug inaan sii dardargelinno oon sii ambaqaadno ee sidaad la socotaan labada bilood ee nagu soo aadan waa laba bilood oo runtii howlo culus guud ahaan qaranka soomaaliyeed ay u yaallaan gaar ahaanna reer galmudug ay howl culus u taallo hawshaasi waxay tahay doorashadii labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare iyo doorashadii madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ayaa dhammaanteen nagu soo fool leh annagu marka haddaan nahay reer galmudug oo ka mid ah state stateyada soomaaliyeed ka mid ah qaybteennii xagga xildhibaanada iyo xaggii sanadka nooga soo aaday ayaana laga rabaa inaan si wanaagsan oo hufan oo firfircooni iyo karti iyo dadnimo ay ku jirto inaan usoo dooranno ayaana laga rabaa reer galmudug waxaa laga soo dooran doonaa afartan iyo afar xubnood oo labada aqal isugu jirta waa tiro aad iyo aad u ballaaran marka loo fiiriyo golayaasha kala duwan ee dawladda dhexe ee soomaaliya inta ay ka koobanto waxaana laga doonayaa marka afartan iyo afar xubnood oo aqalka sare iyo aqalka hoose ah oo dadkii galmudug mateli lahaa ah oo dadkii qaranka soomaaliyeed mateli lahaa ah oo dadkii masaalixda galmudug ka shaqayn lahaa ah oo dadkii masaalixda qaranka ka shaqayn lahaa ah oo dadkii masaalixda dowlad goboleedka iyo masaalixda qaranka isku miisaami lahaa inaan soo saarno oon doorano ayaana laga rabaa arrintaa marka arrin sahlan ma ah arrin aad iyo aad u culus arrin kafiirsi u baahan arrin dadaal u baahan arrin dhammaanteen maxaa yeelay maalinta codkaaga aad hayso ayuu codkaaga ammaan ku yahay laakiin marka aad riddo kadib waa fallaar ka baxday qaansadi ka baxday waa sooma celin kartid berri marka inaad shallaysa lama rabo inaad tidhaahdo war anugu markaan hebel dooranayey ama hebel aan dooranayey alla leehay waa gafay iyo waa qaldamay lama rabee haddaa la rabaa inaad ka fiirsato qofka aad dooranaysid inaad ku doorato aqoon inaad ku doorato firfircooni inaad ku doorato karti inaad ku doorato dalkaaga iyo deegaankaaga inuu anfacayo inaad ku doorato ayaad rabaa halay shalay haddii xildhibaanada lagu soo xuli jiray ama waddanka dibaddiisa ama caasimadda soomaaliya lagu soo xuli jiray oo uu xildhibaanku nin qabiil guud iyo hayb guud matale keliya u ahaa maanta waa laga gudbay maanta xildhibaanka maanta xildhibaanka waxaa lagu dooranayaa deegaankii uu ka yimid iyo meeshii asalka uu ka soo jeeday ayaa lagu dooranayaa waa u jeedaan xildhibaanadii qaranka qaar ka mid aha dhinacyadana fadhiya qaar wasiiro qaran aha dhinacyadana fadhiya kulligood nin walba waxaa la yidhaha xaafaddaada iska xaadiraya meesha ay ka soo jeeday dadkaagi dadkaadii cod iyo kalsooni ka keensaadeen kulligood marka waxaana laga rabaa dadkiina mateli lahaa ee deegaankan horumarkiisa iyo wanaaggiisa iyo inuu deegaanada kale soomaaliyeed la tartamo oo wanaag kula tartamo ka shaqayn lahaa maanta arrintaas ay noo tahay magan maanta ay noo tahay maantaa la rabaa inaan si fiican uga fiirsanno si fiican uga baaraan degno dadna mateli kara oo golayaasha dawladda ee dhexe soomaaliyeed lagu mateli kara oo gobollada kale iyo deegaanada kale iyo isteedyada kaleeto dadka ay soo xulanayaan dad la mida iyo dad ka sii fiican nagu mateli kara inaan xulano maantaan laga rabaa saa daraaddeed waxaan dhammaan dadka reer galmudug qaybahooda kala duwan gaar ahaanna dadka ergooyinka ee loo soo xuli doono inay doortaan xildhibaanada iyo dadka xildhibaanada sharafta leh ee reer galmudug ee dooran doona ayagana sidoo kale golaha aqalka sare waxaan u soo jeedin lahaa arrintaasi inay tahay arrin galmudug maanta jiritaankeeda iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda qiimo kule inay tahay inay u arkaan ahamiyaddeedana inay siiyaan in jeclaysi la iska dhaafo in in jeclaysi liga- la iska dhaafo in qofkaana ixiga la iska dhaafo in qofkaanaan weji garanaya la iska dhaafee la fiiriyo la yidhaahdo kanaan na anfacaya maanta kanaan maanta ku moodi karnaa kanaan maanta ku guuri karnaa in la yidhaahdo ayaan u soo jeedinayaa annaga haddaan nahay maamulka waxaan diyaar u nahay wax kasta oo suurtagal ah oo arrintaas fududayn kara oo arrintaas dedejin kara inaan inaan qaadnaan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inaanan faragelin ee doorashada waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno annagu cid gaarahon xildhibaan u wadan inuusa jirin cid gaarahon xildhibaan u diidanaha inuusa jirin cid gaarahon sanad u wadan inuusa jirin cid gaarahon u diidanaha inuusa jirin Ee, waxaan rabnaa kulligood inay kusoo baxaan rabitaanka dadka iyo rabitaanka ummadda inay kusoo baxaan aan rabnaa saasna inaan nagula shaqaysaan dhammaantiin ayaan doonaynaa Ee, sidaas si lamid a waxaan rabaa guddiyada doorashada hadday ahaan lahayd midka heer dowlad goboleed iyo midka ee, federaalkaba inaan usoo jeediyo inay howlahooda u qabsadaan si hufan si daacadnimo ay ku jirto si karti ay ku jirto si soomaalinimo iyo qarannimo ay ku jirto inay u u u u u- u gutaan ayaan ayaan u soo jeedinayaa annagana inaan diyaar ola nahay wax kasto oo ayaga howlahooda u fududayn karo inaan diyaar u nahay ayaan rabaa inaan u soo jeediyo. haddaan haddaan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka intaa uga baxo waxaan rabaa dhinaca amniga inaan wax yar ka idhaahdo marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa eh, ama ka tacsiyeynayaa dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada gaalkacyo oo ah runtii dhibaato aad iyo aad u foolxun dhibaato dhammaanteen aan ka wada naxnay ahayd aad iyo aadaan runtii uga xumahay dadkii ku dhintayna waa u tacsiyeynayaa iyo ehladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen Eh, aadaan uga xunnahay haddaan nahay maamulka galmudug iyo dowlad goboleedka galmudug dhacdadaas ee foosha xun ee meesha ka dhacday Ee, runtii dhammaan cid kasta oo arrintaas ay naga- nala qusaysay ee, xiriirro ayaan la samaynay Ee, dhammaantoodna runtii wada hadal ayaa noo socdo waxaana rajaynayaa arrintaa ayada ah in wax wanaagsan ay ka yimaadaan insha allahu tacaala Ee, waxaan rabaa dadka reer galmudug inaan u sheego in la isdejiyo in ma aragtay runtii aysan carada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo midkiga aysan naga tambadin ayaan rabaa inaan usoo jeediyo Ee, wax kastoo dhaco xal baa laga gaaraa wax kastoo dhacana ee, ma aragtay waa waa waa la xalin karaa saas baan rabaa insha allahu tacaala reer galmudug inaan usoo jeediyo waxaan rabaa munaasabadan anoo ka faa'iidaysanaya inaan kelmad ama hadal yar aan idhaahdo maamulka deriska aan nahay walaalaheena reer puntland runtii annagu haddaan nahay gelmudug nabad ayaan rabnaa derisnimaan rabnaa ee, wada noolaasho iyo maaragtay ee, wadamuti ayaan rabnaa laakiin waxaa ayaan darro ah in walaalaheen reer puntland muddo dheer aan annaga oo keligeena aan nabadda ugu baaqayno annaga oo keligeena aan dib u heshiisiinta iyo isqaadashada iyo isla noolaashaha iyo deris wanaagga intaba aan ugu baaqayno aadaan uga xunnahay arrintaa iyada ah waxaad ogtihiin ee, maalin bishii hore novembar sanadkii hore dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo heshiis ayaa lagu saxiixday oo dagaalada ay ku joogsadeen heshiiskaas oo ay dowladda dhexe soomaaliya iyo dowlad goboleedada iyo beesha caalamka intaba ay ka soo shaqaysay waxaan runtii aad uga xunnahay heshiiskaas inuusan ilaa hadda dhaqangelin waxa uu ka dhaqangeli waayey iyo wax dhinacu ka dhaqangeli waayey inay yihiin ee, walaalaheen iyo deriskanaga reer puntland inuu ka dhaqangeli waayo oo diiday inay gogosha wada hadallada soo fadhiistaan diiday inay ay maaragtay ee, ee, ee, nabadii ee, la saxiixay halkaa laga sii ambaqaado si loo helo deganaansho iyo xasilooni buuxda oo deegaankan ka naba- ka- ka- ka ambaqaada waxaa xaqiiqo ah dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland waa dadka nabadda ugu baahida badan waa dadka dib u heshiisiinta ugu baahida badan waa dad dagaallo iyo fidno iyo mashaakil ka soo daaray uma baahna maanta dagaallo kale iyo fidno kale iyo mashaakil kale uma baahna annaga mas-uuliyiinta ahna waxaana laga rabaa inaan mas-uuliyaddanada iyo xilkanaga qaadno oo nabad iyo wanaag dadka usoo ku soo dabaalno laakiin dee ma- waxaa jirta maamaha odhanaysa gacan keligeed ma sacbiso hadda adigu labada gacmood aad ku sacbinayna hal gacan keliya inaad ku sacbiso aad rabto gacan keligeed ma sacbiso macnaha waxaan ka wadaa annaga keligeen dee nabadda ma keeni karno keligeen nabadda ma dhalin karno keligeen dib u heshiisiinta ma dhalin karno haddaan dhinaca kale laacib kale oo nala ciyaaraya oo nabadii iyo dib u heshiisiintii iyo wanaaggii nala raadinay uusa jirin waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda dhexe soomaaliya dowlad goboleedyadii nabadda iyo wanaagga ka qayb qaatay iyo dhammaan beesha caalamka arrintaa ayada ah in runtii ee, laga fiirsado in arrintaa ayada ah ee, inaysan saan kusii socon karin la ogaado Ee, annagu haddaan nahay reer galmudug nabaddaan na- na deeqda nabaddaan rabnaa Ee, aad waxaan uga xunnahay in mas-uuliyiinta kala duwan ee puntland maalin walba ay hadlaan ee galmudug dadkeeda iyo ciidankeeda ay ku sheegaan inay yihiin shabaab ee galmudug iyo shabaab waxa ay kala yihiin iyo waxay isku yihiin waa la ogyahay inaan dad colaad iyo dagaal iyo meel alle meeshaan isku aragno naga dhexaysa inay tahay waa waa la ogyahay cadowga keliyahoon leenahan waxaan u aragnaa ay yihiin ashabaab inay yihiin oo shabaabkaan u aragnaa annagu ma aragna puntland inay cadowgeena tahay waxaan u aragnaa bal inay dariskanaga iyo walaalkanaga inay tahan u aragnaa laakiin ayagana sidaas dhimana waxaan ka rabnaa inay noo arkaan dariskooda iyo walaalkooda inaan nahay sidaasaan ka rabnaa aad iyo aad umahadsantihiin